جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dowladaha askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa codsaday in laga bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo dollar oo deyn ah xilli uu isbahaysigaas wajahaya dhaqaale la'aan baahsan weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya madaxa kooxda riddada ayaa la sheegay inuu isku dhiibay waxa loogu yeera gaalada caalamka isagoona qorsheenaya inuu kulan la qaato mucaaradka mujaahidiinta alqaacida ayaa weeraro khasaare geestay ka kala fuliyey dalal dhaca galbeedka qaaradda afrika beeladega wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa hadiyado xoola nool ah oo geella ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayaadkaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa isniin siddeed iyo labaatanka dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladaha askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa codsaday in laga bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo dollar oo deen ah xilli uu isbahaysigaasi wajahaya dhaqaale la-aan baahsan marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli gaalada caalamka ku fashilantay inay maalgeliso isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee loo bixiyey ee u s oma ay dowladaha afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka saliibiga ah ku joogaan soomaaliya dalbanayaan bixinta lacago malaayiin dollar ah uu deyn ahaan u qaatay taniska ciidankaasa warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in dowladaha kuba hobay ee isbahaysiga kufaarta afrikaanta ay codsadeen in la bixiyo lacag dhan sagaashan saddex dhibic sideed milyan taasoo ah lacag deyn ah oo lagu leeyahay taniskii hore ee atamisa lacagahaas oo la sheegay in lagu bixiyo mushaaraadka iyo kharashaadka kale ee ciidankaasi kufaarta ahaa dowladahan loo yaqaan turuub contributing countries loona soo gaabiyo t s s oo markii hore sugayay in maalgelin rasmi ah oo loo helo isbahaysiga a u s oma ayaa iminka muujiyey niyadjab xooggan waxayna ku soo uroreen keliya inay codsadaan bixinta lacagaha diinta ah ee lagu leeyahay atmisa oo ah magaca laga guuray ee isbahaysigan waxay gaalada caalamka ugu digeen in lacagaha deymaha ah ee isbiirsaday ay khatar gelinayaan joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya iyo howlgelinta isbahaysiga cusub ee a u s oma maadaama aan maalgelin loo helin howlgalka cusub ah halka weli lagu leeyahay ku dhowaad boqol milyan oo ah diinta howlgalkii hore ee atmisa warbixinadu waxay sheegayaan in lacagaha lagu leeyahay isbahaysigan oo ka kooban sagaashan saddex dhibic sideed milyan oo dollar ah atmis lagu yeeshay inta u dhexaysay labada kun labaiyo labaatan ilaa labada kun afar iyo labaatan waxayna lacagaha u kala qaateen soddon afar dhibic shan milyan oo lagu leeyahay uganda kenya oo lagu leeyahay lacagdan shan iyo toban dhibic toddoba milyan etoobiya oo ay ku maqan tahay lacag deen ah oo dhan toddoba iyo toban dhibic laba milyan burundi oo isticmaashay deendan sideed iyo toban dhibic hal milyan iyo dowladda ridada jabuuti oo ay ku baxday sideed dhibic saddex milyan wararku waxay intaas ku darayaan in lacagaha deymaha ah si weyn loogu dooyi doono shirka dhici doona caasimada dalka qatar ee dooxa oo isaga laftiisa aan rajo badan laga qabin waxayna khubaro dhanka ammaanka ah sheegeen in deymahan isbiirsaday ay saameyn weyn ku yeesheen howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya waxay tani kusoo dhegmaysaa xilli dhowaan uu fashilmay shir u dhexeeya golaha ammaanka ee gaalada midowday kaasi oo la doonaya in lagu xaliyo kala aragtiduunaanta ku aadan maalgelinta isbahaysiga cusub ee a u s oma balse waxay natiijadu noqotay in laisku fahmi waayo dhaqaalaha ku baxaya isbahaysigaasi mahadsanid marwan weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellaha dhexe ayay la beegsadeen ciidamo burundeesa kuwaas oo ku lugeynayay deegaankaas waxaana qaraxaasi ku baktiyey laba askari oo ka tirsanaa ciidanka kufaarta burundi dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid dhanka wilaayada shabeellada hoose qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ayay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa isbaaro u tiilay deegaankaas waxaana ku dhintay qaraxaasi hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay madaxa kooxda riddada ayaa la sheegay inuu isku dhiibay waxa loogu yeera gaalada caalamka isagoona qorsheynaya inuu kulan la qaato mucaaradka cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya xiisadaha siyaasadeed ee ay waajahayaan madaxda ugu sarreysa kooxda riddada soomaaliya ayaa sababtay in wax loogu yiro beesha caalamka ay awaamir toos ah siiyaan xasan garguurte iyo xamse cabdibarre ilwareedyo ayaa sheegaya in madaxa kooxda riddada uu ku qasbanaaday inuu ka tanaasulo go-aanadii uu horay u soo saaray oo ay ka mid ahaayeen qabashada doorasho gaaleed qof iyo cod ah iyo wax kabeddelka dastuurku sheega ay ku dhaqanto kooxda riddada sidaa ay wararku sheegayaan xasan sheekh ayaa u sheegay shisheeyaha saliibiyiinta caddaanka ah ee ku sugan xerada xalane inuu soo dabcay islamarkaana uu horaanta bisha soo socota ee juun uu qaban doono shir uu ku casuumayo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah taasoo ka dhigan isdhiibad siyaasadeed cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa muqdisho uga dhawaaqay inay shir ku martiqaadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah dabcan waxaa jira maamul goboleedyo dee hadda awoodi haysta oo maandeed haysta oo gobollo xukuma oo amnigii iyo meesha doorashada laga qaban lahaaba qeyb ka mid ayaga mas-uulka ah loo baahan yahay inay qeyb ka noqdaan talajeedinta sidoo kale waxaa jira madax hore dalkan soo maray taariikh u leh doorashooyin hore soo qabtay dalkan mas-uulka ahaa ama ha ahaadeen madaxweyneyaal ama ha ahaadeen guddoomiye baarlamaano ama ha ahaadeen baraministero ayagana u baahan in la dhegeysto ra'yigooda ayagana siyaabo kale madaxdu mataqaana ay ula xiriiri doontaa imaanshiiha muqdisho ee ra-iisul wasaarayaashii soo maray kooxda riddada iyo shariif murtad ayaa la rumaysan yahay inay sare u qaaday cadaadiskii saarna xasan garguurte iyo xamse cabdibarre mucaaradka ayaa hub culus oo ay ku rakiban yihiin gaadiidka gaashaaman ku dhex wata waddooyinka magaalada muqdisho arrinkaas oo diraya digniino ah in wax walba ay dhici karaan haddii uu garguurte ku adkaysto doorashada kushubashada ah ee uu dib ugu soo laabanayo arrimahan ayaa imaanaya xilli mucaaradka murtadiinta ay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka weerarayeen siyaasadda ay ku dhaqanto kooxda riddada soomaaliya mahadsanid cabdiqani mujaahidiinta alqaacida ayaa weeraro khasaare geesay ka kala fuliyey dalal dhaca galbeedka qaaradda afrika sida warbixintan uu noogu faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba waxaa isa soo tiraya howlgallada jihaadiga ah ee ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kuwaasoo ka socda dalalka galbeedka afrika iyadoo maalmihii lasoo dhaafay cagta la mariyey ilaa ay saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada dalalka maali burkina faso iyo beniin kuwaasoo sababay dhimashada in ka badan konton askari waxaana lagu burburiyey saldhigyo ciidan iyadoo sidoo kale lala wareegay hub tiro badan iyo gaadiid dagaal weerarkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay deegaanka juuraa ee hoostaga gobolka muubati ee bartamaha maali ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaaday weerar ballaaran oo lala beegsaday saldhigyo ciidan oo isku raran ahaa kuwaasoo ay ku sugnaayeen boqolaal ciidamo ah inta la xaqiijiyey ugu yaraan afartan askari ayaa lagu dilay weerarkan waxaana guud ahaan saldhigyadii ciidamada maali ee la weeraray gacanta ku dhigay ciidamada mujaahidiinta kadib markii askartii ku sugnayd ay noqdeen kuwo la laayay kuwo lugta furay iyo kuwo la dhaawacay sawiro ay baahisay mu'asasada azzallaaqa oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu soo bandhigay raadadka uu reebay dagaalkaas waxaana laga dheehan karaa jabka ciidamada maali ku gaaray goobta uu dagaalka ka dhacay kuwaasoo raxanraxan u daadsan gudaha iyo hareeraha saldhiga ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay inta badan hubka yaalay xerada la weeraray waxaana ka mid ahaa lix gaari oo nooca dagaalka ah shan qori oo dhashiikiyaal ah saddex iyo toban qori oo dabajeexyo ah afar qori oo r b g ah iyo konton iyo toddoba qori oo aak waxaa sidoo kale jihadiyiinta dagaalkan ku gubeen kow iyo labaatan gaari oo ay ku jiraan saddex gaari oo nooca dagaalka ah iyaga oo dab qabadsiiyey guud ahaan xerada iyo teendhooyinkii ay ciidamada maali ku lahaayeen halkaasi dhanka kale weerar kale oo dheliyey khasaare xoogan ayaa ka dhacay gudaha dalka burkina faso gaar ahaan gobolka wahiquuya ee waqooyiga dalkaas kulanyo ciidamo ah oo ku safreeyey meel u dhow xuduud beenaadka uu dalkaasi la wadaago maali ayaa lala beegsaday howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah iyadoo halkaasi lagu dilay ugu yaraan toban askari weerarkan ayaa ahaa dhabagal xeeradaysan oo loo diyaariyey waxaana ciidankii weerarka lagu qaaday laga furtay gaadiid qoryo iyo rasaas badan geesta kale waqooyiga dalka beniin gaar ahaan deegaanka mikoro oo ku dhow xuduud beenaadka uu dalkaasi la wadaago burkina faso ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan jihaadiyiinta ka howlgalay dalkaas ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar qorshaysan ku qaaday saldhigyo ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dalkaas askarta la weeraray ayaa isku dayay inay sameeyaan iska caabin ka dhan ah jihaadiyiinta kuwaasoo ugu dambeyn cagta wax ka degay kadib markii ay difaacyada ugu soo daateen jihaadiyiinta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo gacmaha layskula tegey inkastoo aysan jihaadiyiinta sheegin khasaaraha gaaray ciidamadii ku sugnaa halkaasi waxaa haddana dhanka kale u suuragashay mujaahidiinta inay la wareegaan agab iyo saanad ciidan oo ay ka carareen ciidamada baniin sida ay sheegtay warbaahinta azzalaaqa wadamada ku jira isbahaysiga cusub ee dhanka difaaca ah ee loo yaqaano e e s oo ka kooban dalalka maali burkina faso iyo niger ayaa wajahaya cadaadis xooggan oo kaga imaanaya dhanka jihaadiyiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaana bilihii u dambeeyey dhacay boqolaal weerar oo dhulka lala sameeyey awooddii ciidamada dalalkaas iyadoo ay usii dheer tahay kacdoon daakhili ah oo ay shacabku kaga soo horjeedaan xukuumadaha talada dalalkaasi haya mahadsanid abushayba beelaha dega wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa hadyado xoola nool oo geella ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayaadkaas aan ku horumarno wilaayada jubbada dhexe waxaa warbixintan inooga diyaariyo cusmaan axmed dhuubo iyagoo ka qayb qaadanaya jihaadka waddada allaah kuna bixinayaha maalkoodaha ayay beelaha xawaadle iyo dagoodiya waxa ay xoolo isugu jira geel iyo ari ku wareejiyeen maamullada wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabado ay beelahaasi ku wareejinayeen xooluh ay ku bixinayaan waddada allaah ayaa ka kala dhacay maamulada degmooyinka jilib iyo saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe hoggaanka beesha xawaadle ayaa tiro geel ah waxa ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib qaar ka mid a nabadoonnada ayaa ugu horreyn suldaanka beesha ku wareejiyey geela infaaqa ah halkan waxaan iskugu keennay deeq oo aan ugu talagalnay mujahidiinta furmaha ku jilbadooban ayaan ugu deeqnay annagoon cidna qasban ayaan u garanay walaalahaas in aan ugu deeqno maanta furmaha in meel walba la joogo si awadeed waxaan halkan keennay afar neef oo geel ah mujaahidiintaas lagu wareejiyo aan ugu soo deeqnay insha allahu mujaahidiintana garabkooda ilaahay ha galo adduunya aakhara halkan waxaan u joognaa annagoo ah odayaasha xawaadla in aan ku wareejino walaayada afar neef oo geel ah marka waxaan jecelnahay kaalmo allah ugu dhigan annagana adduunya aakhir allah noogu shafeeco suldaan maxamuud ismaaciil oo ah suldaanka guud ee beesha xawaadle ee wilaayaadka labada jubbe ayaa isagana geela ku wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada geelaas waxaa bixisay beesha xawaadle anigoo ah suldaankii beesha xawaadle ee labada gobol walaalayaal geelaas deeqda ah waxaan ugu talagalnay walaalaheenaga joogaa fakuurta in aan u sheegno inaan garab taaganahay insha allah oo aan la taaganaha habeen iyo maalin ka ahaato xoolo ama naf iyo maal intaba walaalayaal insha allah waxaan leenahay marka walaalayaal waan idognahay waan idin garab taagana insha allahu raxmaan kiina dhaawacman ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ilahay dhaaciisa afiyo kiisha yihiin shahaad ilahay ka aqbalo walaalayaal geelaasi waa afar neef oo geela oon ugu talagalna insha allah walaalaheena geelaasi dadkii keenay oo bixiyey beesha xawaadle degta gobolka jubbada dhexe dhanka kale beesha dagoodiye oo ka mid ah beelaha degaha wilaayada ayaa tiro ari ah waxa ay ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee degmada saakow suldaan maxamed carab oo ah suldaanka guud ee beesha dagoodiye ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa isagana wareejintaasi ariga kadib waxa uu la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus naga guddoon waali tobankaas neefoo ariga beesha dagoodiyaha soo bixisay waa infaaq fii sabiililaahi waxaan ku garab taagannahay wiilashaa safoofta hore ku jiro oo la xisaabtamaya cadowga ilaahay la xisaabtamaya ayaan ku garab taagannahay waa infaaq sii fii sabiililah kow noo maaha laba noo maaha saddex noo maaha kuwo intaan ka badan way soo socdaan horena waan u bixin jirnay waxaan ku garab taagannahay safooftaas ragga la xisaabtamaya murtadiinta iyo saliimiyiinta waana wax ilaahay dartiisaan oo baxayno wax beesha la qasbay maahan ayagaa soo gartay ayagaa noo dhiibay jini waaligan sheekh cabdidarwiish naga guddoon adigana wasalamu calaykum warahmatullahi barakaatu muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilada dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa uu kala hormarayey bixinta xoolaha kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu difaaco diinta islaamka sidoo kalena lagula dagaalamo gaalada dalka kusoo duushay mahadsanid cusmaan dhanka jubbada hoosena warbixintan waxaa arrintaasi ku faahfaahinaya casaam carafaat munaasabadan oo ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayay beesha tunay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ku wareejisay siddeed neef oo geel ah ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira laba neef oo ka mid ah geel ay wareejisay beesha tunay ee degta wilaayada jubbada hoose waxaa keenay haweenka ka dhashay beesha tunay ee ku sugan gobolka kuwaas oo goobjoog ka ahaa munaasabadda suldaan maxamed cabdiqaadir ah suldaanka guud ee beesha tuni oo xoolaha kala wareegay beesha ayaa isagana waxa uu dhankiisa xoolaha hadiyadda ah ku wareejiyey wilaayada jubbada hoose maanta xafladdaas waxaan ku wareejin rabnaa siddeed neef oo geel ah oo aan ugu talagalnay mujaahidiinta oo ay igu soo wareejiyeen nabadoonnada beelweynta tunni ee gaar ahaan jubbada hoose iyagoo isxilqaamay oo iska soo aruuriyey xafladdaas ayaan u fadhinnaa rag iyo dumarba geelaas wuxuu ka kooban yahay siddeed neef oo geelah geelaas lix neef waxaa bixiyey ragga laba neefna waxaa bixiyey gabdhaha xaqiiqdii jihaadka waa u jeedaan rag iyo dumar looma kala harin xafladdan xaqiiqdii waxay ku soo beegantay iyadoo murtadiintii ay jabeen oo dhabarka ay jeediyeen oo maanta la leeyahay nin kastoo murtad uu hadlo wuxuu leeyahay muqdisho gacan kuma jirto waxaan rajaynaynaa sida ay saadaalinaya inay noo noqoto oo ilaahay uu soomaaliya dhan iyo bariga afrika oo dhan gacanta uu noo soo geliyo waxaan ku wareejinayaa waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis isagana waxaan ka rajaynayaa in meeshii loogu talagalay mujaahidiinta furinta ku jira ayaan ugu talagalnay inuu isagana naga gaarsiiyo intaasaan annagana isagana ugu wareejinaynaa anoo ah suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan anigana waxaan ku wareejiyey sheekh abuu yuunis waa ka guddoomay qabiilka waxaana ku wareejiyey sheekh abuu yuunis haddii ilaaha yidhaahdo tunnida jubbada hoosaa bixisay rag iyo dumarba waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro meesha ay ka soo bixeen wax badanoo barakale allaha geliyo suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada hoose ayaa xoolaha kala wareegay suldaanka beesha tuni isagoona wakiil ka ah waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis walaalayaal waxaynu joognaa munaasabad ay walaalaha beesha tunni gaar ahaan jubbada hoose ay ku wareejinayaan geel hadiyada oo ay ugu talagaleen libaaxyada tawxiidka ee beeshu waxay ku soo wareejisay geelaas oad arkaysaan exrada ah ee sideedda ah beeshu waxay ku soo wareejisay waaliga jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis waaligiina annaga ayuuna soo wakiishay inaan deeqdaas hadiyaddaas loogu talagalay geesiyaasha tawxiidka wiilasha difaacaya kitaabka alleh iyo muslimiinta iyo dalkooda iyo dadkoodaba aan wakiil uga noqonno waxaan si buuxda oo farxadi ku jirto oo rarayn ku jirto ugaala wareegnay suldaanka belweynta tunni suldaan maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan xafidahullah iyo guud ahaan beeshaba waxaana ciidamka ilaahay la gaarsiin doonaa meeshii loogu talagalay qabaa'ilka degawulayaadka islaamigaha ayaa hadiyado kala duwan gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore iyadoona maalmo ka hor ay ahayd markii beelaha gaaljecel iyo baadicadde ee dega wilaayadda hiiraan ay soddon neef oo geel ah oo hadiyad ah ay gaarsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu